SBS Radio.
dhaqaalaha soomaaliya ee, wuxuu ku dhisnaa ee, dhowr waxyaalood oo ay ka mid tahay ee, dhaq- ee, waxyaalaha ay soomaaliya soo saarto ama xagga xoolaha beeraha ee, dadka oo maalan dibadda u shaqo taga ee, waxay dhammaantood ee, soo gelin jireen lacag qalaad oo dalku u baahnaa siduu horumarin ee, dhaqaalaha horumarintiisa u geliyo dhaqaaluhu dalku sidoo kale wuxuu ku dhisnaa xooggiisu inay dowladdu door weyn ka qaada ku- ku jirtay oo ay lahayd ee, shirkado kala duwan oo oo dhaqaalaha ka shaqeeya ama xagga beeraha ha noqoto ama xagga xoolaha ama ganacsiga ee, caymis ee, bankiyo yacni ee, dhaqaalaha dhaqdhaqaaqiisa xooggiisu wuxuu go- dowladda gacanteedu ku jiray taasoo ee, hay-adahaas dowladdo ee, canshuur ee, yaro fiican laga qaadi jiray Ee, midda kale waxaa ee, xooggu ku dhisnaa macuunadii dibadda oo ay dowladaha s- saaxiibka ama heedaha caalamiga laga helayay dowladaha saaxiibka maalan eh, sida waagaas dowladaha saaxi- dowladda soomaaliya ood ugu dhowaa sida eh, Chi- Chi- shiinaha iyo ruushka iyo mashaariic horumarinoo badan eh, ama jidada ha noqdeen ama warshadaha ha noqdeen iyay fuliyeen oo eh, xoojinayay dhaqaalaha dalka iyo waxsoo saarka dalka Eh, laakiin sidoo kale eh, laga bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii markii soomaaliya ay ka maarantay kabidda miisaaniyadda oo ay ku filaatay eh, kharajkeeda joogtada ah hay-adaha caalamiga ah oo world bank ugu horeeyo iyo hay-adaha carbeed oo badan waxay bilaabeen inay maalgeliyaan mashaariic horumarin oo eh, si fiican loo yaqaano ama jidad ha noqdeen ama tacliinta xa- xaggeeda ha noqdeen ama ama daaqa iyo xoolaha horumarintooda ha noqdeen marka eh, haddii aan eh, ku soo koobo saddexda qaybood yaa ugu muhiimsan eh, dadkii soomaaliyeed wax soo saarkooda xagga beeraha xoolaha eh, dowladda wax soo saarkeedii oo ay isticmaalaysay eh, hay-adaha dowladdu ay leedahay oo dhaqaalihii ka shaqaynaya iyo eh, taageerada dibadda eh, ka imaanaysay waa gartay eh, waxaad sheegtay eh, hay-adaha world bank iyo i m f oo kale inay eh, soomaaliya caawin jireen ama dalalka soo koraayo o dhan ay caawiyaan marka saameyn intee la-eg bay ku leeyihiin eh, dhaqaalaha dalalka soo koraya soomaaliya ka mid tahay mararka qaarkoodse waxaad moodaa in lagu eedeeyo inayba iyagu dhibaato ku yihiin kobaca dhaqaalaha dalalka soo koraya waa runo muran badan baa ka taagan ilaa maanta dowrka ay eh, bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ay ku leeyihiin eh, ama saameynta ay ku leeyihiin dalalka soo koraya Em, eh, shakhsiyan anigu waxaan qabaa inay eh, ujeeddadoodu niyad sami ku jirtay inay ujeeddadoodu ahayd inay siiyaan talo wanaagsan sidii dhaqaalaha loo maamuli lahaa inay dowladaha u sheegi jireen war kharajka aan micnaha lahayn oo ama eh, ku baxaya haddaad doontid eh, military ama ama booliis ama wixii la mid ah eh, inay inay soo koobaan oo ay hormariyaan eh, miisaaniyadii dowladda xoogga saaraan eh, tacliin iyo caafimaad iyo horumarinta kaabaha ka- kaabayaasha dhaqaalaha Eh, laakiinse hadba sidii mowqifka dalkaas uu yahay siyaasiyan uma suurtoobahayn inay eh, so- raacaan talooyinka noocaasa hadday doonaan waa tahay baa dhahayeen laakiinse taladii way ka gudbayeen inta badan taasaana mar walba keenaysay iskhilaafka wixii lagu heshiiyey iyo wixii dowladdu iyo siday dowladdu u dhaqmaysay sidoo kale xoogga waxay saari jireen waayahaasiiba eh, toddobaanadii eh, toddobaatankii siddeetankii in la kobciyo eh, eh, la dhiirigeliyo waxa dalku dhoofinayo Eh, nasiib daro soomaaliya waxay dhoofin jirtay way koobnaayeen waa xoolaha nooloo dibadda loo qaado waa eh, moos oo eh, ma garanaysaa hadba si eh, ahaa xaalkiisu waa hargaha iyo saamaha oo waayo dambe waxaa la ama wixii lamida oo laga heli jiray marka weli lacagta qalaadoo exportka ka imaanaysa oo la rabay inay dhaqaalaha ku soo noqoto ma ku filayn ma ma saraynin haddii dalka baahidiisa loo fiiriyo marka sidoo kale waxaan filayaa inkastoo soomaaliya aan si fiican arintaa loo dhegaysanahay waagaas waxaa maqnayd inay dowladda iyo dadka brivatekaa wada shaqeeyaan maxaa yeelay dhaqaale qayb ka mida keliya ay shaqaynayso ama brivatekii keliya xoog leeyahay ama publicii keliya xoog leeyahay weli dhaqaalahaas waxbaa ka maqan dalalka soo koraya badiba waxay u baahan yihiin maanta waxa lagu magacaabo mixed economy oo labadii dhinacba ay dowrkoodii ka soo baxayaan waa gartay marka guud ahaan hay-adda lacagta caalamiga o i m f iyo iyo bankiga adduunka lacagaha dalalka soo koraya inta badan ma deeqba mise waa deyn mise waa isku jiraan
horta i m f ma bixiso deyn ma bixiso macnaha deynta loo yaqaano laakiinse miisaaniyada dalka hadday kabid u baahan tahay yay oo markaas kabid lagama maarmaana oo dalkii meel xun uu ku sugan yahay si waayo haddii xusuus haddaan xusuusan karo ingiriiska iyo ay maalan u sameeyeen iyo dal kaloo hormaray waxaa la siin karaa muddo ku kooban lacag ay lacagtoodii qalaad ku daraan ku kabaan oo dalkii markaas uu meeshiisii ka wadi karo dadaalkii kobcinta dhaqaalaha laakiinse i m f waxay hogaamiya u tahay bankiga adduunka oo ay talada i m f bay badiba ku shaqaynayaan bankiga adduunku oo ay oo ah war dalkan ma istaahilaa ma bixin karaa dib ma u bixin karaa deyntii haddii wax la deymiyo awood ma u leeyahay inuu iska bixiyo deyntii bankiga adduunkuna taasuu qaadanayaa iyo hay-adaha kale oo deeqda baxsha deynta baxsha oo ay kuwa dalalka carabeed ku yaalla ama bankiga horumarinta africa kulligood i m f bay dhegaysanayaan oo ay doonayaan inay ka maqlaan dhaqaalaha dalkan si wanaagsan ma loo maamulaa rajo ma leeyahay inuu ka baxo dhibaatooyinka maanta taagan inuu awood u yeesho inuu lacag qalaad soo saaro oo ay deyntii ku bixin karayaan waa gartay tan kale lacagta soomaalida hadda intii dowlad la-aantu jirtay lacagtii way baaba'day mararka qaar waxaad maqashaa in gobol ama ama ama dowladda markaa jirtaybaa lacag soo daabacanaysa inay dhaliilo iyo dhibaata uga timaada laga yaabaa goormay fiicantaha in lacag lasoo daabacdo maxay tahay shuruudda ku xiran si aysan dhaqaalihii dhibaata ugu abuurin goortay fiican tahay horta mar walba waxa weeye dadka dhaqaalaha gacanta ku haya ayaa ma garanaysa awood u leh ama garan karaya goortii ku habboon soomaaliya tan dhacday waxa weeye in tan iyo burburkii aan lacag soomaaliyeed la daabicin lacagihii la daabacayay gobolay ku koobnaayeen ama xataa haddii koonfur laga daabacay waxa weeye dowladdii oo aan si dib u dhismin iyo wakhtiyo ka horreeyay ahayd marka lacagtu waxay u baahan tahay inay hal meel ka socoto hal meel ka soo baxdo unity of currency bay u baahan tahay inay dhowr currencies dhex socdaan dhaqaalaha way dhaawacaysaa waa dhibaato maanta weli taagan midda looga bixi karaa waxa weeye in dhaqaalihii soomaaliya guud ahaan uu dib u soo kaco oo economic fundamentals waxaa la yidhaahdaa ay xoog yeeshaan ama wax soo saarka dalka guud ahaan ama dib u nooleynta kaabayaasha dhaqaale ama waxa dalku dhoofinayo dhammaantood haddii ay ama kalsoonida dadku ay ku qabaan dhaqaalihii maxaa yeele hadda dhibaatada taagan waxa weeye kalsoonidii inay hooseyso marka haddii dhaqaalihii uu dib u soo kabto oo kalsooni timaado way sahlanaanaysaa way fududaanaysaa in lacag lasoo daabaco oo oo hal meel laga soo daabaco oo markaasna ay dalkii oo dhan ku shaqeeyaan dabcan lacagta lacagaha bankiga dhexoo kale maalan wuxuu u baahan yaha inuu kontaroolo lacagta mar lagu sii daynaya dhaqaalaha inay wax qiyaasan ahaadaan oo dhaqaalihii uu qaadi karayo ama isticmaali karayo oo aan dhaqaalihii lacag badan oo lagu hafin ma garanaysaa oo markaas lacagtii qiimo dhacdo ama ay sicir barar u horseedo marka warkiioo kooban waa in lagu noqdo heerkii ahaa lacag midaysan in isla waktigii la kobciyo dhaqaalihii dalka oo dadkii ay kalsooni dhaqaalihii dalka ku qabaan iyo in la kontaroolo isticmaalka lacagta qalaad oo maanta shilin soomaaligii riixaysa lacagtii qalaad gacno kala duwan oo badan bay ku jirtaa soomaaliya maanta laakiin midda ugu yar waa gacanta dowladda midda ugu daciifsan waa gacanta dowladda marka doolarkii yaa haya weeye doolarkii xaggee buu yaallaa weeye doolarkii soomaalidu ay lahayd dalka gudihiisa ma ku jiraa weeye su-aalahaasoo dhan haddii xalli loo helo kalsoonidii waa soo noqonaysaa dowladduna awoodba u yeelan kartaa inay wanaagsan inay soo daabaada lacagta waa gartay dabcan waxaa ka soo hadashay oo kale soomaaliya dhaqaalaheeda marka waxay soo saarta laga reeba in dalal caalamka ama walbanko kale ay macaawino siin jireen mararka qaar waxaa la dhahaa macaawinadu waxay abuurtaa waxa loo yaqaano dependence oo ah ku tiirsanaan inuu qofkii ama dowladdii ama dadkii ay aysan noqon dad iyagu isku tashado wax soo saarta marka intaad soo shaqaynaysay dhibaatadaasu wax jiro saxa ma tahay in dalku ama dadku ay ay ay ku tiirsanaan muujiyaan markii hadba ajnabi ama ama hay-ad ha noqoto ama waddan kale ha noqoto lacag u siiyo horta soomaaliya waa dal faqiir ah taas waa inaan ogaanaa mar kasta way u baahnaanaysaa inay taageero ama macuuno dibadda ka hesho macuunadaasi waa inay hataa mid loogu baahan yahay kobcinta dhaqaalaha ama horumarinta dhaqaalaha waa inay ahaan wax consumption loogu talagalay aan ku noqda hadalkayga hore heerkii aan toddobaatan iyo labadii gaaray oo ahaa inaan ku filaano kharajkayaga joogtada oo dalka gudihiisa dhaqaalihii lagu maamulayo lagu rangaraynayo waa inay awooddaas soo noqotaa waa inay canshuurahii xoog yeeshaan waa inay ma garanaysaa dad iyo iyo dowladba dowr qaat ka qaataan sidii arintaa lagu gaari lahaa markii ay taa timaaddo waa waxaa uun haraysa in lacagtii ama macuunadii loogu baahnaa mashaariicda horumarinta taasna waa arin loo baahan yahay waa arin adduunkao dhan ku soo dalalka hormaraya hadda asia oo kale iyo waa waa soo wada mareen waa soo qaateen lacagahaas laakiin si wanaagsan oo ma garanaysaa toosan oo aan masuq maasuq lahayn yay u isticmaaleen lacagtii oo waa ka muuqataa natiijadii dalalkooday ka muuqataa dependencygaad ka hadashay ilaa xad waa waa horena waa jiray haddana waa jiraa laakiin hadda inuu xoog sii yeeshay yaan ka baqanaya inuu xoog sii yeeshay oo hadda dadkii soomaaliyeed si looga gooyo aan isticmaalo fikrada naaska ay nuugayaan sidii looga goyn lahaa yaa la rabaa sida keliyana siyaalo badan baa loo mari karaa laakiinse waxay iigu muuqataa again mar kale aan ku noqda in marka hore canshuurihii dalka dib loogu noqdo la kobciyo la soo saaro la ballaariyo laga maarmo inaad mashaariicka aad shaqaalahaaga ama askartaada siinaysid inaadan dibadda ka sugin mashaariicda horumarintana laftigooda qayb yar bilowgaba ay awood u yeelatid inaad soo saari kartid qayb ka mid a oo qaybtaas ay sii kordhayso sanadba sanadka ka dambeeya waa waa barnaamij u baahan in xoogaga laysu geeyo xoogaga dowlada dowladaha soomaaliya ka jiro dowladda federaalka iyo dowladaha gobolada dhammaantood waa inay taas dowr saaraan waa inay ka taxadaraan marmar qaarkood dakhli fiican baa lasoo saaraya laakiinse sidii lagu kharaj garaynayay iyo wixii lagu baxshay yaa laftigoodu controol u baahan oo marmar qaarkood aan si fiican looga shaqaynin ama loo fulin sidii loo kontarooli lahaa marka arrimahaasoo dhan waxay ka mid yihiin dee dibudhiskii hay-adihii ama institutionskii dalka ka jiray oo ama canshuurta qaadi jiray ama kharajka maamuli jiray sida wasaaradaha iyo kobcinta awoodooda capacity buildingka hadda socda oo markay arrimahaasoo dhan xoogaa hor u socdaan oo hor maraan way suurtogeli doontaa inaan muddo wanaagsan anugu hadda sanado kuma sheegi karo laakiin muddo fiican in laga maarmo gacan hoorsiga loo gacan hoorsanaya kharajka joogtada